Tuulada Mandheere waxa ay ka mid tahay tuulooyinka hoos yimaada magaalada Tana Jowhar sidoo kale waa mid ka mid ah tuulooyinka sida xawliga ah u soo koraya. Tuuladu waxa ay muhiim u tahay ilaa iyo dhowr iyo toban tuulo, kuwaas oo adeegyada caafimaadka iyo ganacsiga usoo doonta halkaa. Muddooyinkii dambe, waxaa go'doomin iyo kobac la'aan ku saameeyay fatahaadaha Webiga Shabeelle qaybta uu ka maro tuuladaasi, taa oo sababtay in hoos u dhac ku yimaado dhaqdhaqaaqa dhaqan-dhaqaale iyo guud ahaanba isbeddelka nolosha bulshada. Maxamed Axmed oo ka mid ah dadka deegaanka oo inoo waramaya ayaa sheegay in sanadkii hore ay fatahaaddu cagta marisay ilaa shan kun iyo todoba boqol oo hektar oo uu dalag ku beernaa, taa oo dhalisay in bulshadu ay sameeyaan isku tashi bulsho oo ay uga hortagayaan isla markaana ku xakameynayaan karkajabsashada Webiga Shabeelle uu ka sameeyo tuulooyinkaasi guud ahaan si gaar ah tuulada Mandheere.
waxaana hadda loo diyaar garoobay ama loo diyaar garoobi doonaa een, waxaa lagu jiraa sanadkii beerta lagu jiraa een, argidi ilaa iyo kabaabo iyo adiga een, kilikhudu iyo barnaamijkaasaa lagu jira wixii mar hore oo macnaha een, la falay een, wax waa soo baxay waxna ma soo bixin wixii soo baxayna ayaana cunay maasha allah ilaa baa deeq baxsha wax walbana ilaah xaggiis baa laga sugayaa maxaa yeelay sababta ah beeraleyda ee degmada maandheere ee ku dhaqan een, mar walba waxaa soo noqnoqotay fasahaad aad iyo aad u ballaaran bas fasahaadaasoo eh, ka imaado dhanka ee maamul goboleedka ee hirshabeelle waxaa loo baahan yahay een, wasiirka een, een, ee fasahaadda inuu mar walba een, een, dadkiisa iyo deegaankiisa uu inuu ka warhayaa maxaa yeelay een, hubigii shabeelle een, fasaxaad aad iyo aad u fara badan ayuu wadaa maxaa yeelay sababta ah een, biyo xiran male sidaas aawidaa mar walbo ah uusan noqotaa degmada maandheer fasahaadda waayahay maandheere bal ka waran haatan cabsi ma jirtaa oo meelo jilicsan oo laga baqayo inuu fatahaado ka sameeyo webiga shabeelle maya maya meeshii oo macnaha een, oo laga shakinaayo een, waa lagu tacaalay jimbi baa la geliyey qof walba iska wax uqabsi baa wax u qabsatay wax hadda oo gurmud oo macnaha n- oo na soo gaariyo oo ama een, waxaana jira een, macnaha wax u qabsada oo naldhaa ma jiraan laakiin anagaa iska wax u qabso wax u qabsanay waayahay n goobaha horay uu fatahaadaha kaga samayn jiray webiga shabeelle ee cabsida laga qabay bal heerka kalsoonida hadda aad ku qabtaan halkeen eegtaa maasha allah maasha allah waa ku hurdi koraa meesha oo hadda oo igu dambaysiyo maanta een, fasahaadda oo ii geysatay een, shan kun iyo todoba boqol oo eegtar ayaa biyaha saameeyeen een, tuulada maandheere ama degmada maandheere koonfurkeeda ayay buqda ka baxday een, inta kuu shay oo eegtar eh way go'day een, maasha allah waa la falay dalagii kaloo macnaha oo laga rabayn inaa kasoo baxaan qaar waa kasoo baxeen qaarna waa kasoo bixi waayeen qaarkii kasoo baxayna ayaan ayaa bahdilay adigoo ku hadlaya dadka ku nool deegaankaasi maandheere maxaad ka codsan lahaydeen n maamulka hirshabeelle dowladda federaalka iyo cid walba oo markaasi xakameynta webiga shabeelle awood u leh aniga waxaan ka cunsanaynaa anaga aniga ku ku hadlaayo een, cudka een, shicibka ee ku nool degmada maandheere maamul goboleedka hirshabeelle ama ee, dowladda dhexe ama dowladda federaalka waxaan ka cunsanaynaa een, mar walba tuulooyinka oo hoos yimaado hirshabeelle ama maamul goboleedka hirshabeelle gaar ahaan mudane calgudlaawe xuseen waxaan ka cusanaynaa in beeraleyda een, hoos timaada maamul goboleedka hirshabeelle inuu ilgaar u fiiriyo mar walbana een, waxqabad ama jundi xoog ilaah baa bixiye waa inuu xoog oo u fidiyaa sidii ee, macnaha beeraleyda een, dalag ku heli lahaayeen een, horumar ama hor u socod sidii ku gaari lahaayeen waxaa laga rabaa een, algu- algudlaada xuseen Dadka beeraleyda ah ee tuulada Mandheere ayaa haatan u diyaargaroobaya tacabka xilliga dayrta oo ay u diyaarinayaan dhul beereedkooda.